magaalada hargeysa ayaa lagu qabtay tababarkan oo ku saabsan ka faa'iidaysiga biyaha roobka iyo wax soo saarka beeraha tababarkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda beeraha somalilan waxaana ka qayb galay iskuduwayaasha wasaaradda beeraha ee gobolada somalilan iyo iskaashatooyinka beeraleyda mashruucan aan gacanta ku hayno eanu ka hadlayno maanta oo ah u qaadhaamidda beeraleyda biyaha yar sidii biyo loo isticmaali lahaa iyakoo maxaan ku rahdahay marxisan la beekhaamiyey si looga hortago maxaan ku rahdahay biyaha iska lumaya oo wax soo saarkuna uu kordho mashruucaasi marka maanta waxaanu ina ku fadhina waxa weeye inaanu u qaadhaano bulshadii gaadhsiino intiina halkaa fadhida isku duwayaala iyo iyo maxaan ku rahdahay iskaashatooyina iyo saraakiisha wasaaradduba waxaan doonaynaa inay qayb ka noqdaan mashruuca hawshiisa kasoo baxaya meesha keliya iminka dooxooyinka laga faa'iidaysto beer baa la tilmaamaa oo tusaale ahaan ingiriisku wakhtiga ingiriisku oo tusaale u sameeyey meel yar u jeexay oo laga weeciyey taasi shan iyo toban kun oo hektar iyay baaxada biyahaas ku faafaan lagamana faa'iidaysto caws iyo waxbmaa ka baxa xagga xoolaha laakiin ood weyniya ereyadeeda sagaashan kun baa ku jira sidoo kale mashruuca waxyaabahaan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha gudaheeda laftigeeda oo lagu tijaabiyey oo waxa weeyaan green house iyo drip irrigationka laftigiisii in waxa weeyaan iyana halkaas shaqaalihii wasaaradda beeraha noo joogay iyaga laftigoodu ay maanta yaqaaniin habka dribka loo xidho
runtii shir muhiima shirkaasoo runtii ku saabsan aqoon kororsi iyo horumarin dhinaca beeraha ah gaar ahaan dhinaca waraabka casriyeynta beeraha oo ay wasaaradda horumarinta beeruhu runtii baahi weyn ay u qabaan iyo dadka beeraleyda ahiba inagoo ka duulayna qorshaha qaranka ee saddexaad inagoo ka duulayna siyaasadda wasaaradda horumarinta beeraha ee inagu hogaaminayaan wasiirka cusub iyo wasiir ku-xigeenka loo soo magacaabay wasaaradda horumarinta beeraha anigu xaliimo ahaan qaybtan iskaashatooyinka waxaan haystay imika dhowr sano maalintii la ii dhiibayay haddaan waxoogaa taariikhda ku yaro noqdo waxay ahaayeen oo iskaashatooyinka markaa inoo diiwaangashanaa sideed iyo labaatan iskaashato si kastaba tababarkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda beeraha somalilan iyadoo ay ka qayb galeen iskuduwayaasha wasaaradda beeraha ee gobolada somalilan iyo iskaashatooyinka beeraleyda